bismi illahi raxmaan raxiim waxaan bilaabeynaa marka insha allah allah nimankaa kurkursanaya waxay kuleeyihiin nimankii xisbiyiinta ahaa niman caruur yar yar u tagtay so cajiib maa sheekh ikhwaani ikhwaani waxaan geli doonaa insha allah as'iladii oo insha allah aan ugu horeysiin doona sheekh cabdullah barbaraawi oo yidhi waxaan haystaa su-aal laakiin inta aanan su-aasha u gudbin xadiidkii aan isxusuusino rasuulku yihi alayh الsalatu wasalaam laa tazaalu طaa'ifa min ummatii ظaahirin cala اlxaq laa yaduruhum man khadalahum waman khaalafahum xata yaأtiya amr اllah wahum calى dalik aw kama qaala alayh الsalatu wasalaam xadiidkaas wuxuu sheegayaa dhowr dhowr masalo dadka ahlulxaqa ah inay daa'ifa yihiin oo dad fara badan aanay ahayn xadiidkii kalena waa ka muuqataa oo rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam وستفترق أمتي وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كله كلها في النار إلا واحد waxaad garan kartaa marka inay daa'ifo yihiin yar laakiin waxaa ilaahay u ballan qaaday inayna yihiin mansuuruun dad loo gargaaray oo xujadooda ay daahir tahay oo haddii la isugu tago aan la loodin karayn haba yaraatay ama ha ahaato maarata mxuu ahaa cilmi ahaan iyo xaq iyo xujo inay daahir ku tahay ama xujo iyo cilmi iyo dowladnimo sidii beri hore ay ahaan jirtay ha ku ahaato marka ninna yaanu is odrhanin meesha lagu kala tegay ee afar xab ay joog joogto maxaan anu ka qabanaya dadkaa faraha badan laan raacayaa dad fara badan baana saa ku ku kadsooma oo isagoo markaa aan islahayn yani dadka ahlu sunnaha waa khaldan yihiin in uun laga fara badan yahay oo ay ka fara badan yihiin dadka ahlul ahwaaga ah daraaddeed iyo in laga gacan ron yahay waxoogaa dee farihii dufan la waxduugay soomaalida kuba mahda aan waxba laga helayn ya iyadoo weliba laga faafinayo nimankaasi tubba ugu jirta dowladda sacuudiga oo maarata mxuu ahaa lacag bixaya haddana xaqiiqa waxa ah waxay ogyihiin dad iska masaakiin leeyihiin soo ma garanayso marka waxa weeyaan sideedaba ninka doonahaya adduunyo doonahaya ama suldo doonahaya dacwadan ahlu sunnaha ma aha dacwadiisi rasuulkana waa oga digay alayh isalatu wasalaam maa dibaani jaayacaan ursila calaa hanamin calaa hanamin biafsada maxay ahayd من حرص المرء على على على على الشرف والمال أم على المال والشرف يعني حديث كان ولو رسالة قريب أها ابن رجب الحنبلي وحماشة أو كل شيء الرسول عليه الصلاة والسلام كان قفك أو كل داله منصب iyo xoolo inuu helo inay diintiisa uga fasaxad badan tahay yey lagu diray cadi ma cidlo ag heelay soo magaranaysa marka ninka mansib doonahaya oo isle wasiir aad noqotid ama madaxweyne aad noqotid ama adduunye aad ka heshid soo ma garanaysa dacwadiisa san maaha tan waxaa weeyaan dacwo oo sabir leh oo jihaad ku dhisan wey jihaad soo ma garanaysa cilmigii la barto lagu camal falo la nashriyo loo sabro isagoo ikhlaas kaata ilahay darti ay kaata iyo wixii la mid ah taasi mid weeye oo daa'ifadan waxaa laga fahmayaa in yar oo xul ah oo laakiin tayala weeye midda labaad xadiidkan wuxuu sheegay saddex qaybood inay ummaddan u qaybsamayen fii hada alxadiid qolo waa ahlulxaq cilmiga garanaya oo camalfalaya wanaagsan soo ma garanaysa oo daa'ifada ma soo baxay qolona waa qolo xaqii garanaysa laakiin lisababin maa aan taageerayn laa yatacaawanu macahum soo maga garabkooda ka baxaya dad fara badan baad ku arkaysa magaalada oo odhanaya wallahi nimankaa quman yihiin ka wdha laakiin ninkii ag istaaga waa la takooraya ama waxba laga heli maayo ama yukhadiluun asunna waxayna ahayd hadduu ogaado qofku inay ahlu xaq yihiin inuu garab istaago qorana waa qoladaas qorana waxa weeyaan mukhaalifiinta khilaafkaasi intuu raba hala ekaado ama gaal ha ahaado boqol kiiba boqol khilaafkiisa ha ahaado ama ahlu bidac ha ahaado wahaakada ikhwan hay su-aashii الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل سؤال شيء وحي لحد إذا أنا يحيى وسام وأنا زي ما قال موضوعي بالعالم مش عارف وعي سوى أخو ورحمة وراء ورحمة المعامل النصوصي والتي تكون بالعالم اليوم فريسي لعمل صحيحة الأسواق الكل فوق عمر كون بعده حرير غلط فلوق اللي كانت تبيع يا واحد تبيعني وما سا وفقا وفقا وفقا هاي هاي صار انت بوابل لا وهي واقعة ما كان طلبات موجود انت كواد وا ضد منهج السلف عشان كثير من الرسائل والرسوم دول هي من يجيء السنة على منهج السلف الحوض عند العاصرين والنصوص كان هي أقواش على العلم يقاك وهو بقى يوم مختلف طرق عصرين الفرق وراء الفرق وراء الغيب يوم وحنا غيب وحكروتي تنتهي منها كانوا انتصاري يبقى المرضين قوامل التبديعية أي كما قيم هذا وفر يوضع على قفر بين يسير أبدان ومتل دين ودين سألت المتل نقول ربما هي الشريعة مسائل في الدين في الطهارة في الصلاة وفي غير ذلك وأهل العلم أهل السنة طبعا العلماء مسائل شاسين دور كان معامل
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم haddii aan wax khaldo alle toosiyo su-aalaha ama waxaan u fahmay inay tahay maanta dhan waxaa laga hadlaayey waxaan bidcada la yiraa foolxumadeeda iyo inay aada u xun tahay oo qofka diinkiisa ay dhib weyn u geysanayso waajibna ay tahay in laga fogaado la iska ilaaliyo dadka ahlubidacaana la iska ilaaliyo diinka laga ilaashado arrintaasi marka duubduub ahaan keliya in looga haran ma ahan ee waa in tafsiil la galo oo dadka waktigan joognaa annagu qarnigii maxay yidhahdeen koyo labaatanaan joognaaye dadka ahlubidaca ee laga fogaanayo yay yihiin waa in la caddeeyaa yaase wax tabdiicin kara in dadku waa bidco qofka la yidhaahdo qof walba mau furan tahay mase dadka qaar baa leh ama shuruud gaar ay leedahay oo qofka lagu ogolaan karo maxaan ilaaba sheekh cabdalla tabdiica lafteeda yani dawaabid ay leedahay iyo qawaacid masaladaas horta waa masale xasaasiyad badan ma sahlana imaam axmed waxaa laga sheegay inuu yidhi ikhraaju اnnaasi min الsunnati shadiid kolley dad un baa la weydiiyey moogta yani dadka in la yidhaha qofkaasu sunni ma ahan waa arrin shadiid oo daran wa oo warac u baahan qofkii ka hadlaayana waa inuu cilmi u leeyahay hadduu yahay qofku qof markaa isagu wax iishaynaaya ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen qofka arrimahan gelaya ama takfiir ha noqoto ama tabdiic ha noqotee waxay u shardinayaan shuruudihii ijtihaadka waxay leeyihiin waa inuu carabigu u fahamsan yahay sidii maaragtay waktigii saxaabada carabiga loo fahmi jiray oo faham carbeed qofku uu leeyahay bel weliba waa inuu dooq u leeyahy leeyihin maaha waxaan sinaacadan caadiga keliya wax ma tarayso waa inuu meel sare ka gaaro yani akrinta uu akrinayo maaragtay kutubtii adabka iyo balaaqada iyo howlihii uu noqdo nin dooq leh oo carabigii dooq ku leh sidoo kale waxay ku leeyihiin waa inuu xadiidkii maaragtay dooq fiican u leeyahay intuu qawaaciddiisii bartay yacni si fiican uu haddana maaratay u fahmay maraatibtii culammada waa inuu garanayaa bay leeyihiin waxay leeyihin waa inuu tafsiirka si fiican u fahamsan yahay qaala fulan iyo qaala fulan keliya wax ma taraysay leeyihin usuulu fiqiga waa lafteeda waa inuu mujtahid ku yahay ku leeyihin ee qaala fulan iyo qaala fulan lafteeda wax tari mayso marka qofkii inuu yahay qof cilmiga wasaa-isha la yidhaahdo na si fiican maaragtay u tamakunay kitaabkii sunnadiina si fiican maaragtay u yaqaana waa inuu yahay hadduu rabo inuu arrimahan galo falyucidda lahu cuddatahu yidhaah falyucidda lahu cuddatahu waa inuu u diyaar garoobaa intuu ka diyaar garoobaanaya garoobaayana waa inuu howlahan ka aamusaa ilaa inuu helo haddii qof kale oo maaragtay mujtahida oo arrimahan maaragtay ay u furan yihiin oo lagu kalsoon yahay cilmigiisa iyo diintiisaba yani qof isku darsaday alla kacabsi iyo aqoon uu maaragtay naqdiga iyo arrimaha noocan oo kale u leeyahay intuu helo inuu maaragtay warkiisa uu qaato marka calaa kulli xaal masaladan marka masale sahlan ma aha bidcada lafteedu labay u qaybsantaa bidcana waa bidco daahir ah sida midda khawaarijta aan sheegayno oo kale iyo raafidada iyo murji'ada maaragtay khaaliskaa iyo arrimaha noocaas oo kale ah dadka ahlu sunnaha ahaa way yaqaanaan bal xataa dadkii madaxda ahaa loogu cudur daari maayo dadkii inay maaragtay arrimaha noocaas oo kale ah ay ka celin waayaan yani hadday ka celin waayaan loogu cudur daar maayo oo waxaa la leeyahay waxani waa wax dadkii o dhan ay wada yaqaanaan waa sunnadii daahirka ahayd waa inaad dadka ka celisaan lama ogola dadkii in loo fasaxo inay maaragtay khawaarij noqdaan ama madhabkii khaarijiga ummadda lagu dhex faafiyo madhabkii raafidada waa sidoo kale murjadii waa sidoo kale suufiyadii maarata gulaadahay wax nooca waxyaabaha noocaas oo kale wixii waadix ah oo sunnada siday u khilaafsan yihiin ay aada u caddahay xataa dadkii madaxda waa laga rabaa iska dhaaf dalaabta cilmigeeda yani waa wax dadka in lagu ilzaamiyo loo baahan yahay maaha wax iska furan ma waxaa soo haray wixii ijtihaad u baahan oo maaragtay ay furuuc maaragtay shabihi kara waxaas waa wax cilmi khaasa u baahan iyo aqoon gaara qofku u leeyahay daraasa gaara uu ka sameeyey hadday mas'ale tahana masaladii waa inuu si fiican u baxsiyo oo dhinac walba uu ka fiiriyo haddii qof laga hadlayo ay tahay qofkaas laftiisa wax lagu haysto maaragtay waa in bannaanka lasoo dhigo oo maaragtay marka bidco lagu xukumaayo la caddeeyo sida uu sunnada u khilaafay masalada ah maaragtay qofkii in xujada lagu oogo ma khasaba mase ma ahan waa masale xoogaa uu khilaaf ka jiro iyada lafteedu oo masaaisha qaarkood waa waadaxa la leeyahay uma baahna xujo koogid qaarna waxaa la leeyahay maya masalada waa masale iska nisbiya waxaa dhici karta wax qofkan uu waadix u arko qof kale inaan maqalba ay soo gaarinba calaa kulli xaal waxaa salaamad ay ku jirtaa in lagu dadaalo xujo ku ogid in lagu dadaalo ahlu cilmigu waxay yidhaahdaan iyaan lagu degdegin qofka in bidco lagu xukumo ila marka bidco ku xukumto waxay u eg tahay inaad leedahay qofkan waa mucaanid haddii waa mucaanid la yidhahdana waaba khatar marka qaarkood gaalnimay gaari karta ile bidcadu marka qaarkood waa maxay waa wax kitaabkii alla ku jiray oo qofkan uu dafiraayo uu leeyahy maya uma istawaa cala alcarshi alla uu leeyahay markaasu wuxuu leeyay maya lam yastawi cala alcarshi bal ka warrama waa bidca lagu sheegaya laakiin bidcadaasi macnaha qowlkaas haddii sidiisa loo fiiriyo de waa gaalnimo laakiin qof kastoo hadda ku hadlaa ma ku gaaloobaya dad baa maaragtay shubha ay geli kartaa taawiil baa imaan kara marka bidcooyinku way kala daran yihiin waana kala wen yihiin laakiin se mar walba waxaa muhima maadaama qofkan aad ku xukumayso inuu daal u yahay oo sunnada uu ka baxay inaan la fududaysanin oo maaragtay isaga naftiisa xujada lagu og waxaa dhici karta haddii wixii loo caddeeyo qofku inuu ka joogaba oo warkiisa waxa ka dhalanaya aanu fahamsanaynba ama aanu ku baraarugsanaynba haddii la yidhaha warkaada waxaasa ka dhalanaya inuu yidhaha maya anuu iltisaami may waxaas waxaas may ma rumaysin inuu yidhaha dhaka marka in xusni dannigana la badiyo intiba ay suurtagal tahay marka qaarkood dee waa kaa soo xirmaya albaabka qofka waxaad arkaysaa sida uu mucaanid u yahay iyo sida maaragtay warku uu gaaray oo xujadu u gaartay oo haddana uusan dan uga lahayn iyo sida uu maaragtay ahluxaqi ula diriraayo lafteeda oo uu maaragtay uu soo labistay dadka noocaas oo kale ah oo la arko inuu xaqi la diriraayo u soo labista arrinta noocaas oo kale ah isagu ama xuja ha ku oganta ama aysan ku ogmine waxaan leenahay laa karaamata waa in la radiyaa sababtoo ah dadkii waa ku lumaya inta adigu adigu isaga aad ku mashquulayso oo aad leedahay bal tartiib iyo hoosan wax uu sheegayaa ummaddu waaba luntaba ila isagu wuxuu dadku u sheegi lahaa cajaladana waa ku duubay waana uu ku hadlay kitaabana waa ka qoray maalin walbana maaragtay murankeedu uu la soo taagan yahay ka noocaasoo kale dib u dhigasho ma leh marka mararka qaarkoodna culamadu waxay leeyihiin waxaa dhici kartaa in salafku waxaaba laga hayaaba in qofku intuu maaragtay bidco ku dhacay iyagoona xujo kuogidii waxaa samaynba ay yidhahdaan waa mubtadic ahlucilmiga qaarkood muxaqiqiinta sida mucalimihi oo kale wuxuu leeyahay taasoo kale waxaad moodaa qofkaas inuu u dhexeeyo qofkii mucaanidka ahaa ay dhici kartaba inuu gaaloobo iyo qofkii maaragtay mujtahidka ahaayo isagu maaragtay xaalkiisu uu fududaa waa meel dhexay leeyihiin marka mubtadicu macniheedu macnaha qofka ku xaqiijin maayo xataa waa mubtadic haddaad tiraahdo ogow lamid ma aha masaladan kaafirka lamid ma aha waa ka fududa mubtadic macnaa ibtadaca ataa bidcatan bidcuu la yimid qofka la yiraahdo ayna caddahay oo bidcadii uu yani la yimidba oy wax banaanka yaalla ay yihiin dee adugu ma aadan takfiirin dad badan takfiiray ka fahmaan moogtay wax lamid a ma aadan takfiirinin laakiinse maalan ibtadaca adaad mubtadic wey haddaad tiraahdo ataa bidcatan oo kaley la mid tahay waxaadna uun u naseexaynaysaa diintii baad u naseexaynaysaa adugu markaad maarata ninkan hadda aad mubtadic aad ku sheegayso oo ay halkaas ku gaarto ad aduga nin mujtahid aad tahay dadka inay ka fogaadaan oo ay maarata iska ilaaliyaanna waad rabtaa isaga laftiis wixii inuu ka joogo yaad rabtaa ila haddii la suma salaaxo oo maarata arrimihii loo fududeeyo oo aan lagu tashdiidin waxaa dhici karta maaragta inuu kusii madax taago ama aanu yacni ku dadaalin inuu mas'alada xaqeeda siiyo u waxbaxsiyo oo dadku waxaa laga asiibaa mararka qaarkood taqsiir fi lbaxth gaboodfal buuba samaynayaaba qofku hadduu gaboodfal sameeyana isagoo maarata wax baran kara uusan wax baranin isagoo culimmadii maaragtay la niqaashi kara oo wax ka korsan kara aanu maaragtay masaladii soo bandhiginba dee oo qofkii muqasirka ah xoogaha xaalkiisu ma fiicna taqsiirka laftiisu dee arrin mundabita maaha waa iska dhib badan yahay waa wax mararka qaarkood alla uun uu og yahay maogta adigu marka waxaa muhima diinkiina inaad ilaaliso dadkiina inaad maaragtay u digto si aanay bidcadaas ugu dhicin wixii marka taas qofka u suurto gelinayana waa inuu sameeyaa wixii u keeni kara maaragtay meelka dhac iyo inuu alla ka cabsi xumo uu ku dhacana uu iska ilaaliyo ila allaad la mucaamulanaysaa mogta markaad qof leedaha waa mubtadic arrin saalan maaha marka inahaasa hadda maarata uu soo dhacay وبالله التوفيق
الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد آه كل مسألة كصابصا تبديع على ما ضوحي لأن تبديع وشديد حنوش إذا تعيين كقفك لقو عيما أيو إنه مبتدع يهي أي صداوات كينيا وهي علماء يقولها إن هناك أما سيد شيخ الإسلام ابن تيمية بقوا يقولها هناك فرق بين الإطلاق والتعيين هناك فرق بين الإطلاق والتعيين مسألة بدعاء إن لا يلاذو وحا أرنك عينك يا عينك سوى بدعه عدة سميسانة ومبتدعه وإطلاق إن لا يلاذو معين كي كل عين ومبتدعنا وشيء كلام oo sida ay ahlu cilmigu sheegaan waa inu ruux kasta oo bidco ku dhaca aan bidcadu xukum ahaan ugu dhacayn oo sida takfiirkii iyo tafsiiqaba loogu eegaayo istifaau shuruud intifaa'i almawaanic ayaa tabdiicana sidaa si leeg loogu eegayo dhammaantoodna waa min baabi alwaciid marka mid walbana waxay ku xidhan tahay xukunku inuu ruuxa ku fulaayo ama ku dhacayo shuruuddu inay dhammaystiran tahay mawaanicduna wada maqan tahay kufriga oo ka weynaaba haddii istiifaau shuruud o intifaa'i ilmawaanic loo shardinaayo tabdiica in loo shardinayana waa cala sabiil awlaa walaxraa waa sida mudnaanshaha badan culammaduna saas iyadaa waa nas gareeyeen waana sheegeen sheekhu hadalka uu soo naqliyo ku saabsanaa mucaasiriinta qaarkood inay yidhaahdaan culammadii hore selafku may shardin jirin ama bacdigood yacni shardigaas oo mid kastoo ku dhaca ay tabdiicin jireen kollay dacwada mala ama sheegashada sidaa mucaasiriinta qaar ay sheegteen waxaa ku sugan mala nadar saan anigu filaayo culamada muxaqiqiintaana saan ka arkay waa inay u shardinayaan baabkaas sheekhulislaam ibnu taymiyana aad iyo aad buu mawduucaas ugu dheeraaday una kutubtiisa kaga hadlay aahaarta selafka laga soo naqlinayna qaarkood waa ku tusinaysaa inay yacni sidaas u samaynayaan shuruudda inay hubsadaan mawaanicdu inay wada maqan tahay ay eegaan sida asarka imaam maalik markuu yihi alraxmaanu cala alcarshi istawaa markuu ilaahay uu yidhi kayfa istawaa uu ninkii yidhi deedna ugu jawaabay alistiwaau gayru majhuul waalkayfu gayru macquul waaliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca wa uraaka rajulan rajulan suu rajula suu ama laa ikhaalukana waa usoo naqliya bacdu ahlicilmi markay asarkaa tacliiqinayaan sida alcalaamatu moxamed ibnu saalix alcuthaymiin waxau odhanayaa waxa uu malaha ugu sheegay weliba riwaayaadka qaarkood baa sheegaysa mubtadi inaad taan ku malayno wuxuu u qadcin waayey waxa uu ku dhacay inuu bidco yahay maadaama uu kayfiyad hadda doonaayo oo doonaayo kayfka inuu ogaado bidco wuu ku jiraa laakiin male wuxuu ugu tilmaamay inuu mubtadic yahay inuu malaynayo ama nin xun inuu yahay inuu malaynayo yacni istifaau shuruud o intifaa'i ilmawaanic inay xaasil tahay ta noocaasaan hubsan ama asarka imaam axmed laga soo naqliyo oo ku saabsanaa umarada sheekhulislaam ibnu taymiyana uu tilmaamayo inaanu gaalaysin imaam axmed umarada cabbaasiyiintaee masalada khalqi lqur'aan ku dhacay yani bidca mukafira yani bidcadii cinda ahli sunna waxay qaybsataa bidca mukafira iyo bidca mufasiqa bidca mukafira iyagoo ku dhacay haddana inaanu gaalaysiinin oo u duceeyey amiirulmu'miniin inuu yahay u arkaayey wuxuu markaa tilmaamayaa wuxuu uga cudur daaray buu odhanayaa sheekhulislaam ibnu taymiya arrinkii ku saabsana gaalaysiinta wa in kaanuu dalamatan faasiqiin marka bacdu ahlicilmi waxay tilmaamaan cudrigu inuu tajazu'o oo ruux baa waxaa dhici karta shay kufriya oo bidca isagoo ku dhacay in kufriga looga cudro oo duuna alkufri wixii ku saabsanaa taqsiir uu la yimid daraaddeed aan looga cudro alcalaamatu ibnulqayim kitaabkiisa aduruq alxukmiya inuu ahaa baan filaya kitaabkan ka shakisnay lakiin waxaan ku rajo weynahay ama dani qaalibkii ahaa inuu aduruq alxukmiya ahaa lakiin hadalkan soo naqlinayaa waa haabit uu ka yahay ibnulqayim waxa uu tilmaamayaa mas'alada ku saabsan dadka qaarkood inay dhici karto kufriga in looga cudro wixii ka sokeeya kufriga looga cudriyo iyagoo kufri ku dhacay bidca mukafira marka tajazu lcudri masale ku saabsan buu ishaaraya almajd ibnu taymiya ibnu taymiya awowgii isaguna waxa uu yidhi kullu bidcatin kafarna daaciyata ilayhi fainana nufasiqu almuqallida fiiha bidco kasta oo ka daaciga ku ah ee dadka ugu yeedhaya aanu ku gaalnimo xukminnay ka muqallidka ku ana ee isagu qallidanaya kaana waa ku faasiqnimo xukminayna culamada najdiyiinta laftoodu way soo naqliyeen hadalka almajd bnu taymiya abulbarakaat uu odhanaayo fii bacdi kutubihim bay kusoo naqliyeen waxaana ka mid ah culamada soo naqlisay abu butayl oo mufti diyaari najdiya zamankiisii lagu sheegi jiray almuhim masalaa ku saabsan tabdiica kolley culammadu way sheegaan in istifaa shuruud waintifaa almawaanic loo sheegaayo laakiin in la yidhaahdo ciddii bidco ku dhacday istifaa shuruud waintifaa almawaanic looma eegayo taas waxaa ka dhalanaya waxyaalo badan waayo culamo badan oo ahlu sunnaha ka mid ah ayaa waxay ku dhaceen fi ashyaa min albidac markaasay ku sugnaadeen lamana tabdiicinayo hataa waxaa lasoo naqliyaa bacdu ala'ima oo taabiciinta ka midi inay ku dhaceen fi ashyaa min albidac shrayxu lqaadi wuxuu yihi in allaha laa acjabu ana taabici culammaduna kumay bidcaanimo xukminoo mubtadic weeyaan may odhan a'imo badan iyo culamo badan oo qarniyo badan oo kala duwan joogtay waxay ku dhaceen fi ashyaa min alta'wiil waxay ku dhaceen iyagoo muta'awiliin ah bay ku dhaceen ashyaa bidaca ka mida haddana laguma bidcanimo xukminayo oo lama odhanayo mubtadico haddii la yidhaahdo cid kastoo bidco ku dhacday ha lagu ha la yidhahdo waa mubtadico waxaa ka dhalanaysa culamo fara badan oo a'ima fi lxadiid iyo a'ima fi lfiqh oo muctamadiin ah culammada agtoodana qabuul caama agtooda kale ayna mubtadicana culamadu ku xukmin in mubtadica lagu xukmin marka almuhim mas'alada ku saabsan inaan loo eegeyn bacdu alaahaar oo culamada qaarkood ama lizajri ama likada ama ay uga jeedeen markaysaga wax bidcaa baad ku dhacday ya taas oo kale inta la helo inta la yidhaahdo totally saasaa loogu xukumayaa waatay qaarkood qaateen ay yidhaahdeen ku kastoo shirki ku dhaca ama kufri ku dhaca siisaa kufri ama shirki loogu xukumaya waay aqwaasha qaar la miday heli karaan bale sheikhulislaam ibnu taymiya waxa uu tilmaamayaa markuu imaamu shaafici raximah allahu tacaala uu xafs alfardi ku yidhi kafarta billahi alcadiim inaan uga jeedin cayntiisa inuu takfiirinayo ee muraadku uga jeeday ay tahay waxaad ku dhacdaa kufri ah ee tacyiin kufri uu ku xukumayo leeya kaafir baa tahay aan uga jeedin saasuu u tawjiihiyey masaladu ku dhacayna khalqu lqur'aan bay ahayd kafarta billahi alcadiim waa khitaab isaga kula khitaab haddana imaamkaa weyn waxa uu ku tawjiihiyey muraadka uga jeedaa xafs alfardi markuu hadalkaa shaafici ku yidhi wuxuu ihi waxaad doonaysaa inaad i disho aada dhiigayga daadiso laakiin wuxuu odhanayaa sheekhulislaam ibnu taymiya muraadku uga jeeday shaafici ma ahayn kafarta billahi alcadiim inuu kufri tacyiina isaga ku xukumay laakiin muraadku uga jeeday waxay tahay waxaad ku dhacdaa kufri ah marka cibaaraadka bacdu salaf laga soo naqliyo haddii loo cuskado la yidhahdo istifaa shuruud intifaa almawaanic way radinaysaa oo ma baabkan looma shartinayo waxaa ka dhalanaysa waxyaalo badan aan la taxamuli karin waana sida ay qaarkood uga dhaliyeen cibaaraadka cibaaraad kale oo shabaha oo bacdu salaf ay markaa qaar kufri markaa ku sheegeen ay qaarkood uga qaateen oo yidhahdeen istifaa shuruud intifaa almawaanic looma sheegto ee ku kastoo kufri ku dhaca waa kaafir marka almuhim baabkaasi kolley wuxuu u baahan yahay istifaau shurdi intifaa ilmugaani yacni baabkan waa baabulwaciid bay wada yihiin hadday tahay takfiirka iyo tafsiiqa iyo tabdiica mid walbana waxa weeye shayga weyn siduu markaysa markaa loogu shardinayo istifaau shurdi intifaa ilmawaanici baa shayga ka sahlanna loogu shardinaya culamaduna aad bay ugu celceliyaan khaasatan shaykhulislaam maxamed naasir iddiin albani aada iyo aad ayuu marka ugu celceliyay shaykhulislaamkii hore oo markaa waxa weeyaan axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibn taymiya aad iyo aad buu isaguna kutubtiisa masalada noocaasa ugu qeexay ugana hadlay uuna markaa si fiican ugu caddiyey haddaba masalada ku saabsan yaa xukumi kara sheikhu waa ka hadlay waxaanu tilmaamay inay u baahan yahay cilmi waxaana sidaa u sheegay yani biduuni cilmin laguma xukumi karo waa in aqoon loo leeyahay oo ruuxi aqoon kaafiya uu ku xukumi karo waa inu leeyahay oo waxa bidcada iyo waxaan bidcada ahayn yani nooca marka waxa loo shardinaayo masalan yani waxyaalaha loo shardinayo taxqiiqeeda waa inuu xaqiijin karaya istifaa shuruud intifaa ilmawaanic waa inuu taxqiiqiyo mucayanka uu xukumayana waxaan inay ka sugan yahin waa inu hubiya waana inuu eegaa isagoo kale daabitkay culammadu sheegeen sida ugu rumoobayo waxyaalaha qaarkood markay culammadu ay u shardinayaan jahli waxaa laga eegayaa mis hal misluhu yajhal isagoo kale waxan ma ka qarsoomaan karaan mise kama qarsoomaan karaan haddaan isagoo kale ayna ka qarsoonaan karin dee waxa weeye jahlaan ugu cudurayaa ma suura gala laakiin isagoo kale hadday ka qarsoonaan karto yacni waxa weeye waa in markaa loo caddeeyaa oo wixii markaa loo bayaamiya xujada lagu xujada lagu masaa-isha qaarkood baa waxay yihiin cilmigeedu muntashir yahay ruuxanna uu yahay ruux aqoon markaa leh lana odhan karo ruuxani kama qarsoomi karto masaladaas oo kale kaasoo kale yacni marka lama odhanaayo waxaan ugu cudrayaa jahli ama ta'awul baan ugu cudrayaa ma surga waayo ta'awulkaas inaanu saxiixayna waa garanayaa xukunka laga hadlayaana waa xukunka daahirka adduunyada xukmu laakhira maaha laa yudkhalu bayna allahi wa bayna cibaadihi bay culamadu yidhahdaan ilahay iyo khalqigiisa lama dhex galo oo xukunka aakhiro fii nafsi alamri ay tahay taynu xukumaynaa ma ah laakiin waa xukunka daahirka waayo axkaamu dunya waa cala dawaahir dawaahirta ayay ku dhisan tahay laakiin aakhiro ilahay dadka daahir iyo baatin baa ku xisaabaya daahir iyo baatin baa ku xisaabaya waxaan xasuustaa qiso wadaad beri ii soo naqliyey wuxuu yihi waxa dhacday sheel baan galay buu yihi wakti hore dabeedna jeelkii niman badan oo odayaala ku xidhnaa nin kiis weyn lagu soo xidhay oo iska caama ah baa ka mid ahaa dadkii lasoo xidhay kitaab kitaabu tawxiidaan ka akhriyey ninkaa kiiska weyn loo haystaa halkan buu iska wardiyaa buu dhegtaana waa ka maqan maqribka markay tahay wuxu awliye yaqaanu xashriyaa buu sheekh below sheekh below sheekh below waa uu yeedhanaya halkanna wuxuu ka maqlay dhegta yacni haddii la baryo dadka dhintay oo la gargaar weydiisto waa gaalnimo maalin dambe u uhi sheekh waxaan ku weydiiyey laba masalo kow waxaan ku weydiiyey axaadiista maqaar baa gaala soo warisay waayo marmarka qaar waxaan kaa maqlaa muslim baa soo wariyey
رواه مسلم ها marka maqaar baa gaala soo warisay masalada labaad waxay tahay waxaad adigu leedahay sheekh hebel ama weli hebel ninka baryaa waa gaalnimo ku jiraa sheekh maxamed rabiicina wuxuu nagu yidhi waa tawasul oo bannaanta anna nin caamma ah baan ah adiguna quraan iyo xadiis baad akrinaysaa isaguna quraan iyo xadiis buu akrinaya aniguna caamana kiinna xaq sheegaya saan ku garanaya haddaan labadiinna idin eegana isagaa shiikh weyn oo muctaraf ah ya awdigani marka wuxuu yidhi wadaadkii waxaan ku jawaabaan garan waayey dabeedna wax baro umaan ku idhi wadaadkana markaa wuxuu sitaa shaar iyo surwaalo dee da-diisuna aada uma weyna markaa waa dhowr iyo siddeetanki bay qisadu dhacday ya marka dad fara badani dee waxaad sheegaysaa inuu sax yahay iyo in kale ma garanayo oo markaad leedahay waxaasaa u daliila waxaad akrinaysaa inuu gabay carbeed yahay iyo inuu aayad qur'aan yahay dad baan kala garanayn oo halkaa u joogtaa ya qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzili ya bisiqdi liwaa bayna adakhuuli fa xawmali inaad akhriday qur'aan inaad akhriday in kale ma kala saxayo inaad gabay carbeed akhriday iska daa waxaad sheegtay inay u daliil tahay iyo inayna u daliil ahayn garasho inuu garta iska dhaaf qisooyin qaraa'i baa la soo noqday alimaam ibnu malik ayaa qisa waxay ka qabsatay fi bilaad ishaam nin khatiiba oo jaahila ayay kulmeen ninkii khatiibkaabuu wuxuu weydiiyey makhrajuljiin bal hadda sheeg qisada sakhaawi baa kusoo naqlinaya damu taariikha maxay ahayd damu hee aliclaam bitawbiikh liman dama bitaarikh soo ma liman dama ataarikh marka dabeedna wuxu makhrajuljiim sheeg uu garan waayey dabeedna mukaabaruu sameeyey markaasuu alif ba taa tha xurufulhijaa'igii buu dabada u qabta u tiri markaasee caamadii allah mid keliyu weydiiyo sagaal iyo labaatan washi ugu jawaabay waxaa la yahay ibnu malik ciilkii buu u dhintay baa la yidhahdaa ciilkii ayuu u dhintay qiso la mid a soomaalida xaggeeda loo nisbeeya oo mid jaahil oo qola haystaa markaa wadaad u yimi bay yidhahdeen markaysaa wax yaqaana dabeedna markaasu yui waa khalad waxaad sheegtay markuu qabsado dabeedna qoladiisii la soo ballamay ninkii jaahilka ahayo markaasu wuxuu yidhi ma waxaan idhaahdo igu yidhi maaha sidaa mise haadaa igur hadduu haadaa iguro waxba islama hayaanaa saxan hadduu ikhilaafo u yidhahdo war maaha isaga raaca isagaa saxan markaasuu war ilahay qul huwa allahu axad ma yidhi markaasuu haa allahu samad ma yidhi ha haa lam yalid walam yuulad ma yidhi haa walam yakun lahu kufuwan axad ma yidhi ha maxaad haddaan nagu haysataa buu yidhi dee wuu ku bilaaba ya dee wadaadada kala qabtaa le waar labada wadaad kala qabta ya wadaadkana ciil waa dudo dee wuxuu yidhi markaysaa meesha anigiiyo kaa wadaad laba wadaadna lagu sheegayo shoogiba maayo isagana waa dudo waa tegaan ya waa siduu doonayo dee markaa meeshii ka ka ka eriyey marka almuhim waxaa jira dadka horta caamada ah masaladii hadda su-aasha ku saabsanee masale ka waasaxsan baan iska galaya waxaa jira wax badan oo aynay dee fahmayn oo garanayn baa jira oo ayna kala xaqiijin karayn marka ruuxa caynkaasoo kale ee aan wax alla waxa la akriyo waxay tahay aan garanayn in la yidhaahdo looguma cudrayo hadduu kufri ku dhaco ya kuwuu u yaqaanay wadaadada iyo markaa u yaqaanayna de ay sidaa ugu sheegeen oo adiladii ugu fasireen oo aayaadkii ugu daliiliyeen oo kubaradii markuu eego markaysa markaa kibaaru mashaayikhdii waa weyneydee dee ya siddeetanka sano ama markaysaa markaa kontonka sano ama toddobaatanka sano markaysaa diinta ku fooriray yacni uu arkay uun iyagoo le markaysaa waa jirtaa uuna arkay markaysagaa dee kuwo hadda yaryaroo soo baxay oo le markaysagaa sidaa ma aha oo dee laleeyahay waa bidcoolayaal siduu ku garanayaa markiis markaa xaqa siday waxaan ugu caddaanaya marka waxaa la eegaya hal miluhu yajhal isagoo kale maka jaahil noqon kara isagoo kale maka jaahil noqon kara qadiyadda noocaasa ayaa la eegayay marka labada baab mid walba kolle istifaa shuruud intifaa ilmawaanic waa lagama maarmaan ruuxan wax xukumayaana aqoon inuu leeyahay waa lagama maarmaan haddii kale wuxuu noqonayaa qaadigii jaahilkaha القضاة ثلاثة قاضيان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في, فهو في الجنة ورجل لم يعرف الحق وقضى للناس على جهل فهو في النار إلى آخر الحديث آه رواية حاكم وحيشيق إيساء حديث كاس قالوا ما ذنب الذي يجهل قال ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم الذهبي وحورنا إياه في الكبائر سنده قوي سندkiisu waa qawi saas marka ruuxa wax xukumaya inuu aqoon u leeyahy waa lagama maarmaan bidcadina daahira iyo khafiya siduu sheikuba u sheegay waa u qaybsanta oo imika nimanka la yidhaahdo yacni raafidada la yidhahdo dee culammadu kufrigooda bay ka hadlaan laakiin kuwooda aan wax garanaynin kufriga hadday ka badbaadaan maaha bidcada inay ka badbaadayaan waayo waa min alumuur daahira umuurta daahirkaabay ka midta sidaa sheikuba ka tilmaamayo ibnu taymiya qoladii markaa waxawan cabaasiyid marka almuhim waxay tilmaamayaan khulaasada hadalkoodu cudrigu inuu tajazu'o waqtiyada qaran ayay tilmaamayaan laakiin waxa isweydiin leh masaa-ishan tanfiirka ku saabsan iyo ka caydhinta iyo iska ilaalinta iyo ka fogaanshaha ma waxaa la odhanayaa ruuxa haddaan tacyiinan loo xukumin axkaamtaasina kama dhalanayso miyaa la odhanaya hunaa marbat lfaras ya yacni dad badan waxay u qaateen inay odhanayaan waxa weeye tacyiinka markaysaga ruuxan inuu mubtadic yahay waa in la ogaadaa haddaan la ogaan shubahaadka si kastaba ha u afuufee waa walaalkaygii salafiga ahay oo gacantaan iska haysanayaayo way iska dhegaysanayaayo dhagahaygana kama ilaashanayo kamana fogaanayo hada kalad waxaa looga fogaanaya maxaa yahay soo in sharkiisa laga nabad galaa kama mid ahayn hadduu min arbaabi shubahaat yahay walow tacyiinayaan loo xukumin ma waa in laga fogaadaa hadday muxaqaq tahay waxaana inay bidco tahay uu ku jiro walow mucayanan yaan looba xukumin waayo culammadu waxay yidhaahdaan yacni arrinka ku saabsan dar-ul mafaasidka ku saabsan mafaasidda in la daafacayo arrinka dar-ul mafaasidka ku saabsan taxqiiqiisu kuma xidhnaa sida umuuraha kale lamid ah oo waxay yidhahdeen dar-ul mafaasidka in la muxaqaq waxaan yihiin xataa lama shartiyo haddii mafsadadii in la daafacayo layska ilaalinayo looga jeedo masalan masale kaleoo baabkan ka baxsan haddaan ku misaaliyo waxay sheegeen oo kale masala culammadu ruux baa waxaa laga sheegay akhlaaq xun inuu ku sugan yahay oo liwaadnimo iyo wax la mid ah laakiin arrinka noocaas ah taxqiiq isbaatkeeda a lama hayo maslaxadu waxay ka jirtaa ubadkaaga inaad ka ilaashato aad tidaha u tegina ka fogaada laakiin inaad tidhaahdo war maya muxaqaq maahee hebel waa nin muslimee mar haddii waxa la sheegayo wax dhaba aynay ahayn iskala jooga xikmadu waa iyama waa naxasnimo dhe ya kayfa waqad qiila wakaa maasha allah baaraka allah fiik marka maadaama ay sidaas tahay waxa weeye waxyaalaha qaarkood iyadoo xataa taxqiiqeedii aan la hubinba min baabi dar'i ilmafaasid maadaama ay tahay taxadirka la badiyaa oo laga fogaadaa marka baabka ku saabsan markaysaa marka in waxani muxaqaq inay ku yihiin in la hubsado ama mucayanan in waxan uu uu xukum ahaan ugu dhacayo in la hubsado looma shardiyo ruuxani markaysaa min arbaabi shubahaat mar hadduu yaho taasi ay muxaqaq tahay walow hadduu doono isagu cudri u kaga baaqdaba ha u sugnaatee war adigu markaa shubahaadkiisa yaanu kugu ta'siirini manjaala sajaana sumaynan lahayn masalu jalisi saalix waljalisi suu ka xamil miski wanaafiq ilkiir marka waxay noqonaysaa in taxadirka la badiyo oo looga fogaado calaa kulli xaal mawduuca kolley kuma talagelin inda ka hadlo intaas waa uun xoogaa bal siday ila muuqanaysay inaan haleeyena waa dhici kartaa un baan hadalka markaa doonayay bal inaan si yarata tilmaamo markii horena kuma talagelin marka raalli ha layga ahaado wallahu aclam
masalada waa masalo muhiima isaga oo heli karin ahlu sunnaha inuu kitaabka ka dhigto hadduu ka fadilo mid kale hadii muxuu hadalkii sufyaan athawri camr bn subayx soo maahayn markuu yimid basra ayuu yidhi ka warrama ninkaa markaasaa waxaa la yidhi waa fiican yahay waa ahlu sunna oo kida war waxaa iska daayay yuu la farfadhiistaa buuri markaasaa la yidhi wallahi niman qadariyo oo ay saaxiiba yihiin baa jira oo uu la farfadhiisto huwa qadari waa garad soo maha marka innagana fahaanteennu inaan diinteena ilaashano oo tamayuca inta la iska daayo dadkan laleeyahay maaragtay muxuu ahaa kitaabku si fiican u yaqaana in la iska ilaaliyo kow taa keliya maaha mid waxaa jira matalan war masaladaas waa masale khatar ah waxayna khatar ku tahay wixii maanta o dhan la sheegahay oo ah taqriirkii ayaa ka dhalanay an waxaan qabaa in oo walaalihiisa kale ee ahlusunnaha ka akhristo bal culamada qaar waxaan ka maqlay haddii fanniga uu magaalada ka waayo dib ha isaga dhigo funuunta kale ee ahlusunnaha yaqaanaan ha akhristo kadibna ilahay mid buu siin doonaa muxuu aha yaqaano fannigaas nacam war qur-aanka lafdigiisa oo keliya oo tajwiidka keliya uu ku barahayo yaa laga akhrisan wabillahi tawfiiq naxwo haba sheegin anu saas qaba ninkii wax kale sheegayo halkaas su'aal ka cabdiraxmaan masaal haweenad aan caddeeyey haye
wuxuu leeyahay ninkani waxa weeye waa nin jamaacaadka ku jira waa garta
jiridda uu ku jira iyo habeennimadiisa mooyaane wax fiicannimo uu faafinayo ama uu cashirkaa la gelaya ama mid midna laguma arko ya kownuhu markaa inuu jamaaca muntasib u yahay uu ka mid yahay wax darara iyo wax ibtidaac uu faafinaya kale ma jirin intaa ma waxaa leeyahan cashir laga aqsanin la macaamilin baa lagu oran waxaan eh, culimmada ka ka codsanaya haddaan khaldamo i qabta kulligiisa odhantiin haa waa laga waa waa laga joojinaya sababtaan idin sheega waxaa weeye kownuhu yantasibu ilaa hadihi aljamaaca dacwa niman yahow cabdirasaaq ibnu humaam asancaani soo nin caalima oo jabal ah oo muxadis oo weyn ilaa culimmadii imaam shaafici imaam axmed eh, laabudda min sancaa ilaa ay gaadheen maana jirin waa jirin waxaa yimid nin eh, Ja- abu Ja- jacfar ibn sulaymaan adubci baa yimid ninna uguma yeedhi jirin daahiran madhabkaas shiiciga weliba shiicadiisu waxay iska ahayd sida ay sheegeen ah waka yani mid ka khafiifsan middan iiraan bay ahayd markaasuu ku ta'asuray waxaa la weydiiyey warniyahow culimadaadii waa ogtahay muxuu ahaa ahlu sunna iyo adi xaggee waxaan kaa soo diray markaasuu yihi jaaana jacfar ibn sulaymaan adubaci فأعجبت بس بسمته فأخذت عنه مسائل جعفر baa noo yimid oo markaasaan ka helay buuri samtigiisa iyo sida u maarata edabtiisa iyo hal hal ta'ahara bisamtihi aw biaqwaalihi aw bidacwatihi ta'ahara bisamtihi marka qofka haddii uuba mar dadka eh, noocaasa yahay oo uu edab leeyahay oo tawaaduc leeyahay oo markuu salaada galo uu ooyahayo oohintiisana la eegi maayo wix ilaahay uu isaga u geysana ilaah laakiin mar haddii ay wax mukhaalafo ku jirto mukhaalafada ugu weyn ee soomaaliya hadda jirtana waxaa weeyaan ko- kownuhu hada rajul yantasibu ilaa jamaacatin mubtadica waana la ogyahay mar haddii uu ogyahay ma ma fidiyo waxba kama jira wuu fidiyaa wadaad baa wuxuu yidhi fal- alaa falyuballiq shaahid alghaa'ib in ninka ahlu bidaca ah maaragtay muxuu ahaa aan waxba laga qaadan buuri ama ha ahda nin wax sheegahaya ama aan isu sheegin waan ognahay muxuu ahaa khilaafka ka jira fi fi lxadiid in maaragtay muxuu ahaa mararka qaarkood haddii laga baqo cilmigaasi in aan marka laga helin ay ka warin jireen laakiin hadda waxaad ii sheegteen in la helayo sida hadda waa- waadixa ah culus waa la helaya ninka ku jira itixaad ama ku jira ikhwaan ama ku jira jamaacaadkaas noocaas oo kale ah walaalayaal oo ka fogaada waan ogsoon waxaan ogahay dhib bay ku haysaa masaladaas laba nin ba waxay ugu yidhaahdeen oo odayaasha ka mid ah itixaadka maxaa haysaa ma ku oran waa la adaaman maranaya markaas waxay yidhaahdeen waxay waxay yidhaahdeen wallaahi waa fashilnay bay yidhahdeen anaa waxaan ku yidhi markii hore annagu afartii xabaan iska nahay idinku maaragtay jamaahiirtii baad haysataan oo lacagtii baad haysataan idinku maxaa haysaan waa fashilnay bay yidhahdeen laakiin afartiinnii xabo un baana fashiliyey bay yidhahdeen oo si ayna fashilin karna waxay yidhaahdeen dadkiibaa fiqadii ay ku qabeen ee tadayunka ahayd inaan mutadayiniin nahay ayaa dadkii ay naga saxbiyeen bur marka inaan innagu aynu taageero maaha nimankaas bimujaalasatina lahum wa biakhdi alcilmi canhum aan ka fogaano nimankaas ilaahay soo hanuuniyo annaga iyo iyaga insha allah طيب آه، maxaynu sameynaa maskad kala tegaynaa mise waa soo noqonaynaa waa maalin kaamil ah Mso- masoo noqonaa hadde waa maqlaysaan culima waa laydin haystaaye ha ha tegina wabilaahi towfiiq